guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cudun jeneer faysal cali waraabe oo gurigiisa jir jaraa'id ku qabtay waxa uu ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka sool inba waxa weeye anuu sheegayaa shacbiga reer somalilan maanta waxaa loo baahan yahay ciidamada in laisberbertaagaa loo baahan yahay dhacdooyinkan beryahan socday waxaynu kaga gudbinaa midnimo waa inaynu kala saarnaa calanka iyo ciidda iyo maamulka xun waynu kala cawdalka somalilan kuma socdo muuse iyo maamulkiisa gurcane somalilan buu ku socdaa iyo shacbiga reer somalilan waxaynu maanta iska codsanayaa mid dibad jooba iyo mid guda joobaba in ciidanka jamhuuriyadda somalilan geesyada ah in laisberber taaga waxaan ka codsanayaa jabhadda gacan libaxna hogaanka la saluugeyna waa ka tashanayna wixiina midnimo ayaynu difaaca qaranka iyo midnimadeyna iyo siyaasadeyna iyo yoolkeenana midnimo aynu ku dhamaysanan waxaa la gaaray maanta maalintii aynu ka barbadagaalamayseen ciidanka qaranka waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan waa inay qof kastaba u tuutaa xidhaa waa loo siman yahay ciidanka qaranka iyo shacbiguba difaaca qaranka waa loo siman yahay waa waajib ina saaran waxa weeye mustaqbalkii carruurteyna waa ididiiladayaan haysanay waataynu ku hameynay waxaynu wax ku noqon karnaa midnimo quluubkeena waa in la mideeya quluubteena hadday quluubtu kala jeesato ilaahay baa inoo sheegay subxaana watacaala ee muran yimaado quwaddaa jabta waan la fashilnaa waa inuu taaka ilaalinaa qarankeena iyo ummaddeena shacbigeena wanaagsan ee dulqaadka badan leh ee gobta ah waa inaynu ka ilaalinaa mar haddii aynu wixii dawlad samaynsa siin weynay ay wax kasta iyagu iska bixiyaan waa inaynu niyaddooda u adkaynaa iyo mustaqbalkooda aynu tusnaa inaynu baraari doonno geesta kale musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa isaguna xalay waxa uu ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka sool
aa waxaan doonayaa inaan ereyo kooban ka idhaahdo xaaladda ku soo korodhay dalka guud ahaan guud ahaan shacbigweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay maalmaha adag waxaa loo baahan yahay in dhibta dhacda iyo guuldarrada timaada xamil iyo deganaan lagaga jawaabo waxaan kaloo soo jeedinayaa dhammaan wixii maxaabiista la qabtay in lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan dhaqan iyo anshax islaamnimo iyo xeerarka caalamiga iyadoo la tixgelinayo walaalayaal waxaa dhacay maanta arrin murgin karta wadajirkeenna midnimadeenna iyo walaalinimadeennaba taas darteed waxaan shacabka jamhuuriyadda somalilan ee xariirta ah meel kastoo ay joogaan waxaan u soo jeedinayaa inay mid ahaadaan oo isku duubnaadaan oo ay ilaashadaan wadajirka qarankooda iyo ilaalinta haybadiisa maanta maanta ma aha maalintii la is eedeynayay ee mucaarid iyo muxaafid loo kala baxayay maanta ma aha maalintii faraha laysku fiiqayay ee lays eedeynayay maanta ma aha maalintii wax kasta oo dhaca dhaliil lagaga jawaabi jiray maanta shacabkeennu isku duubni iyo wadajir buu u baahan yahay warqadda xukuumadda jamhuuriyadda somalilan soo saartay galabta ma aha jawaab ku filan dhibkii maanta dhacay ummaddana xog siin karta ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan meel wal ay joogaanba waxaan leeyahay waxaa tihiin xudunta iyo xoogga qarankani ku fadhiyo ku jiro ee ku dhisan yahay la-aantiina aanu qaranku jiri lahayn waxaa tihiin dayrirka ummadani leedahay ciidan weynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay isku duubnidiinna ismaqalkiinna iyo kala dambayntiinna iyo iskaashiga dhexdiinna ayaa hantida ugu weyn ee maanta shacbigani aada u hibayn kartaan taas baanan idin farayaa taas baanan idinkula dardaarmayaa waxaan idinka rajaynayaa inaad ahaataan uliga diirkeed taas taasaan ku diirsanaynaa taasaanu shacabka somalilan idinka filaya
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa